hay-adda hoon center dialog oo kaashanaysa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta dowladgoboleedka galmudug ayaa degmada cabdwaaq ee gobolka galgaduud kusoo gabagabaysay barnaamij ku saabsan hababka taageeridda isku xirka horumarinta haweenka golaha deegaanka hooyooyinka nabadda iyo xiriirkooda hogaamineed tababarka ayaa intii uu socdo diradda lagu saarayay sidii haweenku kaalin muhiima uga qaadan lahaayeen horumarinta hogaamineed madaxa mashruuca horumar nejmo xuseen xasan ayaa faahfaahin ka bixisay waxyaabihii looga hadlayay intii uu socdo tababarka marka la dhisaayo kowdii horeeta in la ogaado waayo muhiimadeeda oo hadda aa soo sheegnay midda kaleeta waxaan leeyahay waxa oo la dhahaa qaab dhismeedka isla xisaabtanka shabakada marka la dhiso isla xisaabtanay rabtaa iyo midda saddexaad oo sidii loo dhisi lahaa shabakad waarto oo istraatiijiyaheedana uu cad yahay gabdhaha golaha deegaanka ku jira hadda gabdho musharaxiina jiraan musharaxiintaas in oo loo sameeyo iskaashi mise taageero caqabadahana jiro waxaana laga faa'iidaa bulshada waxaana u qaban kartaa in marka loo kordhiyo fursadahooda ee hogaaminta sab groupaa la sameeyey kulligan hadda whatsapp groupkii waa wada qabnaa in laga hadlo caqabadaasaana heysto maxaa isku taageeri karnaa gabdhihii golaha deegaanka ku jira gabdhihii nabadeynta ku jira dhanka kale qaar ka mid a haweenkii ka faa'iidaysta tababarka ayaa ka hadlay waxyaabihii ay ka faa'iideen intii ay tababarka qaadanayeen
waa inay yihiin dad isku kalsoon haddayse kalsooni jirin oo meeshii wax kalsooniyo ay jirinba oo qofka aad wax ku darsatay uusan ku aaminsanayn hadda meeshii wax wada shaqayna kama imaanayso waa inay yihiin dad iscaawin kara haddii aanaa iscaawin karin oo aanaa wax isku tari karin oo aanaan wax isu keeni karin hadda waxa weeyaan goloka hadalkeena iyo fagaaraka hadalkeena iyo waxa aan doonaynaba way lumayaan waxaan rabnaa gabdhaha yaga inaan isugu yeerno labada gabdhood inaan heshiisiino inaan dhex galno inaan go-aan usoo jeedino inaan mid doorano inaan midna maanta ito xilka siino midna aan berri siino haddaan noolaano ilaan la wada dhiman mahay dad baa harahaya oo ballan u qaadno barnaamijkan ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka socda degmada caabudwaaq waxaana loo qabta hooyooyinka nabadda iyo haweenka ka tirsan golaha deegaanka degmada caabudwaaq waxaana diradda lagu saarayay sidai haweenku kaalin muhiima uga qaadan lahaayeen isku xirka iyo taageeridda hogaamineed ee nabadda